bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga wareysyada iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda talaada taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha ee koowaad ee sanada laba kun waa labaiyo labaatane qodobada caawa barnaamijka bandhiga wareysyada ee radio muqdisho aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maalinkii labaad waxaa muqdisho kusoo gabagaboobay shirka golaha wadatashiga qaran iyo ra-iisul wasaaraha shirkii maantay waxaa gobjoog ka ahaa ama ka soo qabgalay qaybo ka mida midowda musharaxiinta bulshada rayidka iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa gobjoog ka ahaa waxaynu eegaynaa shirkaasi iyo maantay waxyaabihii looga hadlay ayaan barnaamijka bandhiga wareysyada ee caawa radio muqdisho idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad eh, ku dhagaysan doontaan intaynu ku guda jirno muxuu ku soo kordhi karaa shirkani maantay uu ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ay la yeesheen midowda musharaxiinta iyo si guud bulshada rayidka maxay ku soo kordhi kartaa xaaladda doorashada dalka ayaynu si gooniya caawa u falanqayn doonaa oo mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda sinad ee qaybta siyaasadda ayaan arrimahaasi eh, hordhigi doonaa qodobada kale ee barnaamijka intaynu ku guda jirno aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada qaranka ayaynu waraysi la yeelanay kaas oo aanu kaga weydiinay ee kulamo uu maantay la yeeshay qaybo ka mid a haweenka qoondada haweenka waa guddiga xaqiijinta qoondada haweenka waxaan idiin haynaa gudoomiyaha oo arrimahaasi iyo si guud ee kaalinta ee qoondada haweenka ee guddiga wax badan aan kaga weydiinay sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qaabilay wakiilka w f p ee soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimo maalgashi ee qodobadaasi waxaynugu soo kordhaa intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaan idiin soo gudbinaynaa mar kale iyo mar kale bandhiga waraysyada waxaynu ka hormaraynaa maantay magaalada muqdisho waxaa maalinkii labaad ee ka soconayay shirka golaha wadatashiga qaran iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha u dhexeeyay shirkan maantay waxaa ee kusoo kordhay ama goobjoog ka ahaa waa midowda musharaxiinta ee dalka ee golaha ay ku midaysan yihiin iyo sidoo kale bulshada rayidka oo shirka laga soo qaybgelayay sidoo kale shirkani waxaa goobjoog ka ahaa ama qayb ka ahaa beesha caalamka shirkan ee maantay markuu soo gabagaboobay ayaa waxaa ee warbaahinta si guud ee shirkani iyo waxyaabihii maantay uu ka dhignaa ee kaga warbixiyey afhayeenka xukuumadda ee maxamed ibraahim macalimo Ee, waxaa maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka wada qayb galay dhammaan ee, xubnaha ama madaxda ee, dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ee golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed Ee, kulankoodaas ee, ugu horreeyey saakay waxay ee, sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka Ee, kadib waxay kulamo ee, kala duwan la qaateen qaybo ka mid ah ee, bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen ee, beesha caalamku waxay ee, soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen oo aragtidooda ay dhegaysteen waxay sheegeen in ee, beesha caalamku ay ee, maaragtay ee, danaynayso in ay shirkan ee, uu sii socdo islamarkaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto Ee, dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahad celiyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ay u dhacdo ee, si degdega islamarkaana ee, ay noqoto mid ee, lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin ee, arrintaasna ay hadda u fadhiyaan Ee, dhanka kale waxaa sidoo kale ay la kulmeen ee, madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed midowga musharaxiinta xubno ka socday Ee, dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay ee, albaabada u xirnaayeen oo si hoose looga wada hadlayey arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada Ee, si wanaagsan ayuuna shirkaasi kusoo dhammaaday waxaana ee, laba dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen Ee, wa- walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara Ee, waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo ee, dadka soomaaliyeedba ay sii socon doonaan shirkuna uu socon doono
kaasina wuxuu ahaa afyeenka xukuumadda maxamed ibraahim maclim oo shirka kadib warbaahinta la hadlay haddaba shirkani muxuu kusoo kordhi karaa si guud xaaladaha doorashada dalka iyo midda siyaasadeed ee haatan dalka ka taagan ustaad cumar yuusuf oo ka mid ah barayaasha jaamacadda simad ayaynu falanqeyn arrimahaasi ku saabsan la wadaagnay
ismaaciil aad aad u mahadsan tahay runtii jirka wuxuu ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa oo soomaaliya ay geli gaartay xaalad aad khatar u ah oo ciidamo ciidamadii qaranka madaxda ugu sarreysa waddanka qaarkood ay isku adeegsadeen runtii shirkan wax ka bedeli kariyaa xaaladda waddanka iyo doorashadan daahday oo daba dheeraatay oo aan soo afjarmaynin wax badan ayuu ka bedeli kariyaa jidka keliya ee soomaalida iyo madaxdeeda u furan wuxuu yahay in khilaaf walba oo u dhexeeyo ay ku heshiiyaan miiskooda hadalka ay fadhiistaan wada fadhiistaan dhammaantood oo aan isku adeegsan ciidamada qalabka sida waa tahay maanta ra-iisul wasaaraha waxa uu la kulmay si guud beesha caalamka iyo midooda musharaxiinta qeybo ka mid ah oo guddoomiyahooda hormuudka u ahaa bal arrinkaas kulanka ra-iisul wasaaraha iyo si guud beesha caalamka muxuu kusoo kordhi karaa xaaladda siyaasadeed iyo si guud midda doorasho haatan taagan waxaan ogsoonnahay markii ra-isul wasaaruhu uu ku dhawaaqay in madasha golaha madasha qaranka ay isugu yimaadaan kulan ay kaga arrinsanayaan xaaladaha dabadheeraatay ee doorashooyinka in khilaaf uu soo kala dhex galay labada mas-uul ee waddanka ugu sarreysa mid walbana uu ku baaqay in goonidiisa uu qabanayo shir mise uu yeeray madasha inay kasoo qayb galaan shirarka waxaana guulaystay shirkii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha sababtuna waxay ahayd wuxuu taageero ka helayay beesha caalamka ilaa iyo heer ay maxay ahayto ra-isul wasaaraha iyo madaxweynahaba ay la soo hadleen wasiir wasiirka maxay ahayto arrimaha afrika u qaabilsan ee maraykanka runtii taas waxay caddeynaysaa in beesha caalamku ay taageero badan siiyeen kulanka uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaruhu madaxda maamulgoleedyadana ay ku cadaadiyeen inay kasoo qayb galaan shirkaasi kulanka ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiintuna waxaan dhihi karnaa sababta shirkan keentay waxay ahayd cabasho ay qabeen siyaasiyiinta qaar ka tirsan midooda musharaxiinta oo ay cabasho ka qabeen daafurnaanta doorashooyinka iyo qaabka doorashada u socoto waxaan isleeyahay haddii cabashada ay qabaan midooda musharaxiinta ama siyaasiyiinta soomaaliyeed qaarkood ra-iisul wasaaruhu u dhegeysto shirkana uu la tago in wax badan laga faa'iidi doono khilaafaadkan soona noqday daba dheeraadayna laga gudbi doono dhanka kale markaynu eegno cumar yuusufow beesha caalamka ayaa shirka goobjoog ka ahayd oo iyadana maantay ku lamaansaneed kulanka midooda musharaxiinta iyo si guud bulshada rayidka bal iyada maxay fariino u diraysaa in ra-iisul wasaarihii uu la kulmayo midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo si guud beesha caalamka
waxaan isleenahay beesha caalamka kulanka maanta ay kala qayb galeen ra-isul wasaaruhu wuxuu muujinayaa mise waxay fariin u diraysaa in beesha caalamku ay la garab tahay mise taageero ay la garab taagan tahay ra-iisul wasaaruhu iyo inay la dhacsan tahay qaabka ra-iisul wasaaruhu wax wado iyo weliba doorashooyinka in la saxo waxyaabihii hanaankii doorashada ee qaldamay ama cabashada ay ka muujiyeen odayaasha dhaqanka qaarkood iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed qaarkood in la saxo hanaanka doorashada sidoo kalena la cadeeyo doorka odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin soo xulidda ergooyinka iyo weliba in la cadeeyo ergooyinka wax dooranaysa waxaa ogsoonnahay doorashooyinkii gobolada ka dhacay meelaha qaar maynan ogeyn mise ma ka warqabin dadka musharaxiinta qaarkood keliya waxaan idaacadaha ka arki jirnay marka laba qof oo tartamaysa mid kamid uu soo baxo oo midka midna uu yahay weliba malxiis uu yahay taas marka waxay caddeynaysaa in uu yahay barbilowga ama khilaafkii soo kala dhexgala madaxda ugu sarreysa arrintaasna u baahan taha sicitaan in la cadeeyo doorka odayaasha dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka wax soo xulaysa waa odayaashe in la cadeeyo ayay u baahan tahay ma odayaashii boqol soddon iyo shanta ee soo xulay labada kun labiyo tobanka ilaa maanta soo xulay baarlamaanada labadii baarlamaan u dambeeyey ayaa dib loogu noqon doonaa mise odayaal cusub ayaa maxay ahaato ay isla garan doontaa madasha marka waxyaabahaas dhan ayuu daaran yahay kulanka beesha caalamka iyo madaxda ama midooda musharaxiintuna wuxuu daaran yahay in ra-iisul wasaarahaasuu wax wado ay ku qanacsan yihiin waa tahay dhanka kale cumar markaynu eegno golaha midooda musharaxiinta ee wadatashiga qaran waxay u soo jeediyeen midooda musharaxiinta in lagu laabto dhammaan kuraasta doorashooyinka ee lagu murugsanaa bal arrimahaasi baaqa ah oo ay soo saareen golaha midooda musharaxiinta iyada bal saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha shirka mana looga wada hadli doona ayay kula tahay maalmaha soo socda runtii waxaa ogsoonnahay barbilowga khilaafka madaxda ugu sarreysa waddanka wuxuu ahaa laba kursi oo midna u yaalay magaalada baydhabo mid kalena u yaalay magaalada dhowsaraad siiba mid magaalada dhowsmareeb uu dhaliyey buuq aad fara badan marka waxaa isleeyahay sida uu tilmaamayey hanaankii doorashooyinka hanaanka ugu dambeeyey masxabraaci ugu dambeeya doorashooyinka guddiga xalinta khilaafaadka wax walba oo ay xalin waayaan ama u baahdo heshiis siyaasadeed waxaa dib lagu celinayaa madasha ama golaha wadatashiga qaranka ayaa dib lagu celinaya marka waxaa isleeyahay kuraastii ilaa iyo saddex kursi mid baydhabo u yaallo mid muqdisho u yaallo iyo mid dhuusmareeb u yaallo ayuu khilaafka ugu badan uu ka taagnaa siiba midka dhuusmareeb yaallo marka go-aan walba oo madasha ama golaha wadatashiga qaran ay soo gaartay wuxuu noqonayaa xalka kama dambaysta ee kuraastaas ayuu noqon doonaa
waa tahay barnaamijka markaynu eegno ustaad cumar yuusuf shirkani waxaa laga yaabaa inuu sii socdo maalmaha soo socda bal maxaa laga filan karaa oo natiijoa oo kusoo kordhi karaa si guud arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda dalka waxaa isleeyahay waxaa laga filan karaa shirkan saddex qodob ayaa ugu muhiimsan mise ugu waaweyn qodob kuwaad wuxuu yahay in la cadeeyo cidda soo xulaysa odayaasha sida bulshada rayidka ama shantii qof oo lagu heshiiyey hore odayaasha dhaqanka in la cadeeyo sidoo kale ergooyinka wax dooranaysana in la cadeeyo la shaaciyo wax walba ay noqdaan wax furan oo cad oo dadka maxaata arki karaan ama websaydyada guddiga doorashooyinka ay ka arki karaan qodobka labaad ee ugu muhiimsan wuxuu ahaa in doorashooyinka la mudeeyo waxaa ogsoonnahay jadwallo kala duwan oo doorashooyinka muddadii sanadka ugu dambeeyay la qabanaya mid walbana aysan suurtagaleen oo xitaa boqolkiiba konton xildhibaanada aan lasoo dooran ama saddex meelood meel aan lasoo dooran taas marka waxay caddaynaysaa in shirkan waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga felin karo ay ka mid tahay in la mudeeyo doorashooyinka oo aysan dhaafin laba bil ama saddex bil waktiga isla gartaan madasha midooda iyo maxaa ahaato madaxweyneyaasha maamul goleedyada isla gartaan intaas ayaa ugu muhiimsana isleeyahay oo laga filin karo wadankana wuxuu udihaysan doonaa doorasho iyo isbedel iyo in laga gudbo xaaladan jahawareerka ah ama sugnaan la-aanta ee lagu jiro
aad baad u mahadsan tahay cumar yuusuf oo ka mid ah barayaasha jaamacadda simad ustaad waktigaaba kagamad celinaynaa aad waa mahadsan tahay ustaad
weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa radio muqdisho ayuu idinkaga imaanaya markaana wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiwahaab waas khaliif ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka hay-adda w f b ee soomaaliya mudane elhabiir iyaguna ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wasaaraddu ay la leedahay hay-adda w f b iyo sidii si loo ballaarin karo wadashaqeynta labada dhinac arrimahu ay ka mid yihiin mashaariic ayay wasiirku iyo mas-uulkaasi ee ka wada saxiixdeen oo ayna ka wada hadleen wasiirka ayaa shir jaraa'id uu qabtay kulanka kadib waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan
waxaan maanta xafiiskayga ku qaabilay madaxa soomaaliya ee w f b mudane alkhatiir runtii w f b iyo wasaaradda shaqadii arrimaha bulshadana waxaa ka dhexaysa wada shaqayn waxaanu saxiixnay heshiis in muddoaba soo socday oo aan maanta kala saxiixannay kaasoo w f b ay ka tahay inay fududayso mashruucaasi iyadoo gaarsiinaysa ummadda dhibaataysan ee soomaaliyeed horena u jirtay haddana laba sano loogu daray baxnaane iyo lox oo aad inta badan la socotaan kana howlgala dhammaan wadanka soomaaliya heshiiskaasi runtii wuxuu ahaa heshiis ay mar kasta dowladda soomaaliyeed oo wakiil ay uga tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ku korjoogteynayso xaqiijinaysana in lacagtaas lagu wareejiyay w f b ee dowladdu ay leedahay oo world bankiga ugu deeqay oo ah milyan qayb ka midahi in la gaarsiiyo dadka dhibaataysan anyaxa iyo lokska hore u qaadan jira waxaa jira degmooyin cusub oo runta ayaga naftooda aan hore loo gaarin oo ayagana lagu dari doono lacagtaasi waa lacag aan is leenahay dadkaasi nugul baahida qaba inay gaadho sidii horeba ay u gaari jirta waxay ku soo aaday maanta inay soomaaliya abaar ka jirto aada u ba-an abaartaasoo dad iyo dunyaba ay ku dhimanhayaan soomaaliya o dhan ay saamaysay haba kala daraato gobolada qaarkood waxaan rajeynaynaa marka in w f b oo runtii ka howlgasha soomaaliya oo dhan qaybta annaga inagala shaqaysana qaybo ka badan oo hadday noqoto raashin qaybin iyo hadday noqoto biyodhaabinba ay ka shaqeeyaan iyo heedaha caalamigaba waxaan ugu baaqaynaa in maanta dhibaatada ka jirta soomaaliya ee abaartaasi ay ka qayb qaataan annaga waxaa naga go-an ka wasaarad ahaan maadaama wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay tahay oo arrimaha bulshadu ay tahay qayb ka mida mas-uuliyadda naga saaran markaa shacabkii nugulkii in maanta wixii aan saxiixinay sida ay u baxayso iyo sidii loo fulinayo iyo gacanta maxaan ku dhahday xaqa kule inay ku dhacayso inaan hubinno waxaan uga digaynaa w f e dabcan waxay bixinaysaa qandaraasyo horena u bixisay dadka ayaga waxay noqon doonaan soomaaliya u badan haddii ay dhacdo marka in lagu xadgudubdo lacagtaas oo adduunka noogu deeqay ood ogtihiin in canshuur dad shaqaynaya ay soo aruuriyeen waxay mudanayaan sharciga waxa uu ka qabo dee bani aadamnimo iyo diinina uma wanaagsana arrintaasi taas weeye w f b marka maxaa keenay inay lacagtan wakiil nooga noqoto ay gaarsiiso dowladda soomaaliyed waxaa diyaar u noqonaya mar dhow insha allahu sistamkii ay kula soo wareegi lahayd heshiiskay ka mid tahay in maxaan ku idhahday aan la soo wareegno markaan la soo wareegnana waxay noqonaysaa inay gacanta dowladda ku soo dhacdo xogta iyo dhibaatada ay ummadda haystana ay noqoto dowladdu midda maxaan ku idhahday gaarsiinaysa marka maanta heshiiska saasuu ahaa guul baan rajaynayaa waxaan mar labaad ku baaqahayaa in dadka abaartu ay saamaysay heedaha caalamiga ah khaasatan w f oo aan la saxiixanay maxaan ku dhahdaayay dadkaas inay wax gaarsiiyaan inay hawshaasi sida ay tahayna u filiyaan aniguna waan ku korjoogtaynaynaa
qabii dhexe barnaamijka bandhiga wareysyada ayaad dhegaysanaysaan markaan waxaynu eegaynaa mawlid mataan salaad gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada xeer federaal ee feed loo soo gaabiyo ayaa ka warbixiyey shir ay maantay la qaateen guddiga xaqiijinta qoondada haweenka iyo dadaalada ay ugu jiraan xaqiijinta kuraasta haweenka marsii horeysay ayaan wareysi la yeelanay mawlid gudoomiye mawlid inagoona marka hore weydiinay shirka maanta iyo waxyaabii uu ku saabsanaa
kulankii maanta aan la qaadanay guddiga wasaarwasaaruhu uu u magacaabay xaqiijinta qoondada haweenka waxaan ka warhaadabna waxay ahayd sidii mas-uuliyad laysaga saari lahaa oo qoondada haweenka muxuu hadlaa boqolkiiba soddonka ah ee baarlamaanka loo xaqiijin lahaa meel fiican ayaan waxaan ka wada hadalna ah haday tahay muxuu ahaa korjoogtaynta iyo dabagalka lagu sameynaya muxuu ahaa gudoomiye intaa kadib bal arrimaha qoondada haweenka iyo doorashooyinka markaynu egno soomaaliya cabasho badan ayaa laga sameynayaa bal haweenkii maanta aad la kulanteen sidee uga dhaadhicisayn qoondo xiran oo ay xaq u leeyihiin ay heli doonaan runtii arrimaha qoondada haweenka markii la yidhaahdo waxay runtii waa arrin aada iyo aada ay muhiim u tahay in xil layska saaro oo maaragtay ku cadeeyeen in qoondada haweenka aada loo ilaaliyo xafiiska ra-isul wasaaruhuna sidaasoo kale uu aad iyo aada u daba socda in la xaqiijiyo guddiyada doorashooyinka oo u sarreeya guddigan heer federaalna ay iyaguna muxuu ahaa isha ku hayaan oo ay maalin walba shirar ka galaan oo ay ka wada hadlaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ilaa hadda aqalkii sare iyo inta soo qabsoontayba si fiican ayay ku socotaa marka guddiganna waxay muhiim u ahaayeen maadaama ra-isul wasaaruhu u magacaabay in ay xaqiijiyaan qoondada haweenka in muxuu ahay guddiga doorashooyinka heer federaal ay kala shaqeeyaan sidii muxuu ahay loo xaqiijin lahaa runtii arrimahaan ka wada hadalnayna arrimo waxay ahaayeen un muhiim u ah sidii muxuu ahay loo xaqiijin lahaa boqolkiiba soddon oo aada moodid inay maaragtay waxyaabaha loo baahan yaho dhan ay tahay haddii kuraasta muxuu ahaa dumarka in lasoo horumariyo ay tahay in muxuu ahaa dumarkao kale si gaara xil laysaga saaro oo gabdhaha murashaxiinta ee tartamayo ay ka downaadaan ragga tartamaya markaa la fiiriyo xagga maadaama ay ka nugul yihiin in aada iyo aada looga warqabo arrimahaasoo dhan meelihii aan muxuu ahay ka wada hadalno dhanna isfaham fiican iyo soo dhawaasho badan oo wada shaqeyna ayaan ka yeelanay marka waxaan isleeyahay wax qoondada haweenka si muxuu ahay waxaanu xaqiijin doonaa hadduu ilaahay edmayntii lagu heshiiyey ah
waa tahay dhinaca kale markaynu eegno waxaa jiray qoondo boqolkiiba soddon oo haweenka xaqiijintaasi ka sokow haween badan ayaa jira oo cabasho ka qaba kuraastooda in ay rag ka boobaan oo ay tahay in iyaga loo xiro bal kuraasta dumarka loo xirayo iyada ma ka wada hadasheen mase jiraan kuraas a u qoondeyseen oo loo xirayo haweenka goonin u ah runtii qoondada haweenka marka la xaqiijinayo oo si gaara dumarka inay ay tahay inay kuraas ugu tartamaan taas habraacyadii iyo heshiisyadii oo dhan ay ku caddahay kuraas gaara dumarku ku tartamayaan oo loo xirayo way caddahay oo waa wax heshiis muxuu ahaa lagu yahay laakiin cidda marka hore kuraasta muxuu ahaa qoondada daynaysaana waa inuu heshiiska ugu dambeeyo afar iyo labaatankii muxuu ahaa agoost wuxuu cadaynayaa in maamulka iyo oo la tashanayo gudiyada doorashooyinka inay u xirayaan daalihiina ay haddee qoon ay ku leeyihiin daalintooda ayaguna ay ka qaadanayaan marka way jiraan gaara oo dumarka loo xiraya waa ay jiraan marka saasayna muxuu ahaa lagu xaqiijin karaa sida waxa uu karan ay tahay
waa tahay guddoomiye markaynu eegno haween badan ayaa cabasho qaba weli inagoo qoondadii kusii soconna iyo shaqada aad ka qabanaysaan gobolada waxaa jira ama dowlad goboleedyada qaar haweenka musharaxiinta oo u baahan ayagana in lala kulmo bal qorshiyana ku aadan inaa kulamada aad maantay bilowdeen aad wada gaarsaan si guud dalka iyo dowlad goboleedyada dalka maxay tahay runtii waxaa jirtay kulamo fara badan oo aan horey ula soo galnay gabdaha murashaxiinta ah oo aan horey ula galnay guddigan xaqiijinta qoondada haweenka oo aan bulshada soomaaliyeed si guud aan ula wadaagnay in ay muhiim tahay in muxuu ahay si gaara xilli isla saaro marka kulamadu way horeeyeen wayna sii socon doonaan oo ilaa iyo muxuu ahaa inta laga xaqiijinayo dumarka cabsida ay ka qabaan in kuraastooda maaragtay culeysya ay kasoo wajihi karaan intii meesha laga saarayo kulamadaasna waa wadayna haddii la heedno waana isku xilqaamayna inaan maaragtay cabsida haysata aan ka saarno haddii la heedno waa tahay kuraas badanaa hadda guddoomiye baxday sida wax ku socdaan markaad fiiriso ififaallo fiican oo dhanka haweenka oo ah inay kuraastoodii iyo kuraastii ay u baaxnaayeen ama ay lahaayeen ay helayaan mala dhihi karaa way socdaan oo ififaalo fiican oo dhanka haweenka oo kuraastooda hadda horeba waa u bilowdeen ilaa hadda kuraasta la qabtay runtii markaad fiirisid qoondada haweenka markaad fiirisid aad iyo aad bay u fiican tahay rajadu aad bay u qurux badan tahay hadday ahaan lahayd gabdhaha kusoo baxay iyo gabdhaha ku tartamay iyo xitaa ergada markaad fiirisid ergada wax soo xulaysay oo ergadan aan idhaahde codbixinta xuleynaysay in ugu yaraan boqolkiiba soddon iyo kow ama soddon boqolkiiba ay noqdaan dumar taa runtii way aaday uga badnaayeenoo markaad fiirisid meelaha qaar boqolkiiba sideetan inka badan ayaaba dumar ay u odeen xagga marka la xiiyo ergada xagga dumarka musharaxiinta ahaa ee tartamayna ayagana sidaas oo kale aad iyo aaday rajada u fiican tahay ilaa hadda markii la fiiriyo waxaa soo qabsoomay ugu dambeyn gudoomiye markaynu eegno guraanadka inagoo taagan wax fariina oo ku aadan ama baaqa oo ku aadan qoondada haweenka iyo hablaha laga yaabo inay hanka musharaxnimo uu ku jiro radio muqdisho kaa dhegeysanaya oo la wadaagaysa ma jiraan baaqa ugu dambeyn la wadaagayo waxaa waaye kuraasta waxaa ku tartamaya oo iskale waa beelo soomaaliyeed beelaha horta waxaan marka hore ugu baabaynaa inay gabdhaha iyo wilashuba waa muwaadiniin soomaaliyeed oo ogolaado si gaarana gabdhaha waxaad moodaa in xoogaa cabasho gaara iyo cabsi gaara ay qabaan beelaha soomaaliyeed iyo dhammaan madaxdana inay maaragtay arrintaa meesha ka saaraan annaga guddiga doorashooyinka haddaan waxaan ballan qaadayna inaan xaqiijino wixii lagu heshiiyey iyo habraacyadii heshiisyadii golaha wadatashiga ay ku heshiiyeen inaan fulino marka waxaa ugu muhiimsan waxoogaa ugu baaqayo in guud ahaan inta doorashada kulugta leh ay xil iska saaraan in gabdhaha cabsida hayso meesha laga saaro waxayna uga bixi kartaa waxaa waaye in waxa ay tuhmayaanna meesha laga saaro ayagana muxuu ahaa si muxuu ahaa heshiiska uu yahay loola shaqeeyo oo aad baad umahadsan tahay mudanu guddoomiye waqtigaaga kaga mahad celinaynaa adaa mudan adaa mudan
barnaamijka bandhiga wareysyada radio muqdisho kunaadankiisa ayuunu taagannahay markaana mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ayaa kormeer ku tegay maantay tuulada tuulooyin hoos yimaada degmada waa degmada tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar waayo oo goordhoweyd ay saameysay fatahaado webiga shabeelle oo halkaasi ka sameeyey waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi wasiir duulaha wasaaradda maaliyadda oo aan caawa waraysi ee qadka telefoonka oo kula yeeshay waryaheena cabdirasaaq sheeke aada mahadsanti weyn tuulada daanyare maanta kormeer ku sameeyey waa tuuladaas waa tuulo oo ay dhiban yihiin dadkii aan xildhibaanimada ku matalaya marka waana booqashadeynana si si si fiicanay nagu soo dhamaatay dhul fiicanay nagu soo dhamaatay waana hawahay si fiican anu soo booqanay dadka deegaankaana aan aana aana soo waraysanay xogtooda iyo baahida ay qabaan waana lasoo wadaagnay maxaa xaaladoo ka jiray oo sababtay in aad kormeer ku samaysaan tuulada aada mahadsantahay aniga waxaan ahaa xildhibaankii dadka deegaanka matelaayay xildhibaankuna waa mumatil lishacbihi shacabkiisu matelaa waxaanu ku horgala baahida ay qabaan waxaan soo ogaada yani baahida caafimaado ka jirto waxaan soo ogaada baahida waxbarasho ay u qabaan oo ka jirto waxyaabaha yani daryeelka bulshada wax badan aan aan soo dhendheeyin waana logtiina waa lasoo wadaagay insha allahna ilaahay waxaan ka rajeeyaa inaan sida ugu fududno baahidaas dooraa in wax laga qabto
tuuladu waxay ka mid tahay tuulooyinka sida gaarka ay u saameeyeen fatahaadihii gobolka ka dhacay bal arrintaas iyada ah haddaad qiimeyn ku samayseen say wax u gaareen tuuladu
adaa mahadsantaha tuulada sax waaye fatahaadihii way saameeyeen dabcan sidii hadda ceelashii oo hadda isticmaalayeen fatahaadihii ayaa yani saameyn ku yeesheen dabcan dalagii iyo hataa way saameeyeen wax badan ay fatahaadihii dadka deegaanka saameyn badan ku yeesheen insha allah waxaan rajaynaa iyadana wixii uun laga qaban kara in laga qabto insha allah dowlad ahaan maamulka iyo qaybihii bulshada aad la kulantay waxyaabihii ay kula wadaageen maxaa ugu badnaa
waxay u sheegeen baahida dhinaca caafimaadkan inay baahi ay qabaan waxay u sheegeen baahida waxbarashadan inay aad ay u luutaan waa iska jiraan dabcan waa dareemi kartaa meel fataada kusoo noqdeen xanuuno iyo waxba iska jiraan laakiin dhinacaas waxaan rabnaa inaan caafimaadka iyaan xooga saarno oo sidii bulshadaas caafimaad degdeg ay wax ugu heli lahaayeen inaan wax ka qaban aan aan rajeyna insha allah horay sidaan la soconno wasiir marna xildhibaan kormeero sidaan ayaad samaysay oo isla tuuladan iyo deegaano kale aad ku samaysay waxyaabihii ay kaala hadleen ka wasiir iyo ka xildhibaan ahaan maxaad uga jawaab celisay waxaan u jawaab celisay waa baahidoor waa ii sheegeen insha allah maadaama aan wasiirkooda amba xildhibaankoor matalaya aan ahay baahidoora waan soo qaaday dowladdaana kulaan kula soo noqaha kula kula soo noqday sida ugu fudud sida ugu basid badan laana rajeeyaa insha allah inaan inaan baahidaas aan wax wax ka qabano insha allah waa tahay dhibaatooyinka sidoo kale waxaa qaybka ah xagga isku socodka deegaanada qaar ee magaalooyinka ama tuulooyinka isku xira arrintaa iyada ah wax qorsho ama wax cabashooyina maamulkii iyo qaybihii bulshada aada la kulantay oo ay kaala hadleen ma jirtaa
waa cabashooyin waa jira hadda sida wadada oo isku xigta congo ilaa ilaa beledka dabcan fatahaadihii saameeyeen cabashooyinkaas waa ka mid wadadaas iyadana wax laga qabto
gudaana barnaamijkii bandhiga waraysiyada ee caawa oo talaadada aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda ayaa intaasi nooga dhan waxaan u mahad celinayaa saaxiibkey maxamed cabdiweli oo dhanka farsamada barnaamijka ka anigoo ismaaciil waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan